saacadda la hadlaysa magaalada degmada jalaqsi waa waa xaaladeedu waa xaalad nabdoon awalna macnaha waxaan wax dhuudhuumasho ku yimaado oo dhuumasho ku imaanayay ahaayeen taargaday lahaayeen marka taargetkoodina ilaahay baa fashilay waaya marka tirada dhimashada ee imise weeye hadda ma waxbaa kusoo kordhay intii maanta aan ogeyn lababaa kusoo korortay labaa kusoo korortay oo dhaawacii u dhimatay hadda marka tirada guud dhimashadu meeqay noqonaysaa hadde waa sideedaan malay taarget bu ay lahaayeen baa tiri taargetkoodu adiga miyuu ahaa taargetkooda aniguu ahaa ilaaha naga bixiyey marka meeshan waxaa hadda fadhiyey oo anigii ilaaladeydii iyo dad hadda akhriba noo ahaayo oo hadda dadka cadowga hadda la dirira ah waxaa la isweydiinayaa guddoomiyihii degmada jalalaqsi baa tahay muddooyinkan al-shabaab baad la dagaalamaysay oo dhul fara badan baad ka xoraysay meesha adiga aad joogto si sahlan sidee bay ku soo gaareen oo ay ku yimaadeen halkaas meesha aan fadhinay bulsho dadka lawada la wada dirirsan cadowga la dagaalantay ahayd oo maanta qof garawaayahoo la aqoon waayo haddii magaalada soo gasho waa soo sheegi jireen cadowgana ii sheeg hadda si toos a soo lugeynaya mau soo gelina nimaan iyo soo qaadaa meesha jooga iigu keenay oo xiriirkaas lahaa asigana wuu ii xiran yahay oo hadda waa soo qabtay nimanka corruptionka ula lahaa iyo hadaladii uu ka ku hadleen iyo waxaasoo dhanba waan soo helay gaari ana lagu keena maahan hadda nin magaalada iyo soo dhex maray bulshadii ay iyo aragtay ay qarisa maaha laakiin dhagartu cadowga si walbay kugu soo gelayaan marka nin la shaqay jiray weligood la shaqay jiray oo dad badan hore u dilay laakiin xoogaa lagu qadiri jiray marka nin xoogaa reer islam reer islow ahaan lagu qadiri jiray oo dadkana dili jiray oo kan hadda ii sheegeen booca iyo dhulkan joogo loo soo xil saaray oo dadka masaakiinta hore u laayay yuusuf calowgaas marka nin la mid ahaa oo qarsoonaayaa jiray ninkaasaa ii soo qaaday oo keenay xiriirkii saakay ay isla bilaabeen yaa did ka dhexaysay markii oo isbitaalkii dadkii dhaawac ahaa iyo wixii baalkii la iskugu geeyana haddana isagoo meeshii goobtii joogo dadka tirinayo meeqa qofood waxa dhintay iyo haddana hawshii ku dhex jiraan soo qabanay waay waxaad ii sheegtay guddoomiye ninkan aad hadda ku tuhunsan tihiin inuu waxhagayey goobta uu qaraxu ka dhacay ee adigu aad joogtay inuu kula fadhiyo toban jeer uu yimid waa iga tegaayey waa ii imaanayey waa iga tegaayey wax yar iula fadhinaayo teleefon ula istaagayo markaan hadda qaraxa dhacaayo wuxuu uga maqnaay afar daqiiqo ilaa shan daqiiqo uga maqnaa marka ma sii sharaysan wax adigu afar daqiiqa shan daqiiqa camal asoo imoog na ninkaan ordaya na soo galay marka nin adigu kula fadhiyo shan jeer teleefon la istaag na kuu imaanaya baxaya soo noqonaya lambaradii marka ilaa xiriirka la samaynayana adigu waa baabaarnay ragga hadda shabaab ayna ahaayeen raggaas uu la hadlayay markii qaraxa dhacay ka bacdina haddana n haddana xiriirkii haddana waa uu sii jiriyey haddana taleefonka gacantii anaa ku hayo way kolley maxkamad baad u gudbin doontaa mar haddau gacanta soo galay oo maxbuus uu yahay maxkamadaan u gudbina laakiin aad waxaa u fiicnaan lahayd intaynu gacantayna soo gelin waxaan intaanu xaqiiqaa haddaan hay lahaa maanta ragga la duugaayo lala duugi lahaayo cadowna aniga weligay xabsi ma geyn maanta inaan xabsi u dirana waxaa keenaya waxaa waaye gacanta uu soo gala wa bal nooga sheekee seebuu qaraxu u dhacay goobta aad fadhiseen iyo qofka isqarxiyey sida uu ku yimid iyo sida uu qaraxu u dhacay bal sawir guud naga sii niyow qaraxa wuxuu ka dhacay meeshii aan fadhiyey kursigii aan ka fadhiyey ninka nin haba ima aqaanin laakiin nin la tilmaamayo u ahaa kursigii marka aan ku fadhiyey yaan ka istaagay adiga toban tilaaba ma shan tilaaba camal toban tilaaba camal aan u jiray niman odayaalahaan la istaagay oon la hadlayay ninkiisoo usoo ordaayo kursigiisoo kor istaagay ilaaladii qolo ka mid ahaa qori u qaadatay wiilaa isku dhiga marka qorigu xataa uula qabsayayo asagoo wiilku qoriga ula qabsaday asigu hilibkiisii qorigii asigaba waa baaba'eenoo waa jijabeen ma fahamti kalsoonina oo saas usii buurana ma qabaano oo ninkaa naftigiisa qarxaya waa qaylinayay asoo qaylinaya u qaraxyay oo hadda cabsiyaaba haysee marka taargetkii ay lahaayeen mayse helin waxaa la sheegayaa in aad inkastooba adiga aad hadda ila hadlaysid dhaawac uu kaa soo gaaray qaraxa intee buu la egyahay dhaawac ku soo gaaray dhaawacayga waa dhaawac iska yar oo aa ka hadda aan kula hadlaayo markiiba anoo dhiigayga uu socdo goob caafimaadba ma tegin goob caafimaad meeshii aan joogayaa liigu keenay waxaa yarkaa faa'iisada liiga saaray waa hadda alxamdulilaahi waay waxaan hadda caafimaad aan u tegin waayo bertiyaa ku jirta wax kale maaha awalna birarkaan hore iigu jiro jireen qaraxyada ani qaraxa hore aan u aqino dhowr jeeran qarax ka badbaaday
muddooyinkii lasoo dhaafay dagaal baad kula jirtay al-shabaab oo dhul fara badan baad adiga iyo ciidamadaadu ka xorayseen oo aad ka saarteen hadda maalmihii ugu dambeeyey waxoogaa waxaa yimid habacsanaan oo dardartii aad ku socoteen markii hore waad hakiseen hadda maxaa qorsho ah ee hadda maxaa kuu qorshaysan qofku cadowga haddii webiga dhinacan ka joogo dhinaca kale uu ka istaagsan yahay cadowga biyuu kuusoo caba badano kuusoo cuno waana kusoo gala mogta marka maanta laga bilaabo facetuona waa bilowday facetuga bilowday dhinacaynaan ka bilaabayna haddii ilaa yidhaaho marka ayagaana horkici doono waana anaga xoog waxaan haynoo isku gey doona hadduu ilaa yidhaaho dhaqsina buur weyn iyo shaw iyo fiidowna waa nagu arki doontaan hadduu ilaa yidhaaho ragga maanta shahiidana ayaga iska caba bahalkii cabaada jiray oo dhihi jiray ilaaha nooga argoy annaga ilaahay na waa nooga argoyna gacantayna noogu argoosayna hadduu ilaah yidhaaho mar dhowna jawaab waa arkay hadduu ilaah yidhaho